mas-uuliyiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay inay jiraan dad gaaraya ilaa iyo konton kun oo qaxooti soomaaliya oo aan u diiwaan gashanayn xafiiska u n h c r ayna baahi xooggani ku hayso xeryaha dhadhaab hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga ayaa codsanaya in dowladda kenya qaxootigaasi u fasaxdo in laga diiwaangeliyo xafiiska u n h c r si ay u helaan gargaarka samafalka wariyaha v o a ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa waxa uu warbixintan ka soo diray dhadhaab
dowladda kenya ayaa mamnuucday horraantii laba kun lix iyo toban in la qaabilo qaxootiga ka soo gudbaya xadadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya taas oo caqabad xoogan ku noqotay qaxooti ka badan konton kun oo soo gaaray gudaha xeryaha shantii sane ee lasoo dhaafay kuwaas oo aan helin gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga maadaama aysan u diiwaan gasheen xafiiska qaramada midoobay ee u n h r qaxootigaas oo u badan carruur iyo haween ayaa xilligan wajahaya xaalad cunto la'aan ah iyadoo aysan jirin cid u fidisay gargaar bini'aadanimo shantii sane ee lasoo dhaafay daabo quulla cabdi waxay ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab waxay ka warramaysaa xaalka ay ku sugan yihiin qaxootigan aan u diiwaan gasheen xafiiska qaramada midoobay ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha waxaan ka hadlahayaa dhibaatada ka jirta saddexda xero waxaa dhex degan dad masaakiina oo fara badan oo baahano ah kaar lahayn oo iyo dad maxaan ku dhahay soo laabtay oo ritaaniis ahoo intay soomaali u guureen ayagana meelay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen dad kaarashi ay ka xiran yihiin dadkaa faraha badan ee baahanaha ah way baahan yihiin hoy ma haystaan roobkiibaa ku da'ahayo waxay cunaan ma haystaan dadkaas dhibaatada haysata waxaa halis u ah inay macluul ay dilaacdo cudurro ay ka dilaacaan baahida faraha badan cudurna way keentaa dhibaato fara badanna way keentaa aad iyo aad bay dadka u dhibaataysan yihiin dadka islaamka ah ee ilaahay wax siiyey dadkaas waxaan rabnaa oon ka codsanaynaa inay dadka masaakiinta u soo miciinaan ilaahay dartii wax ugu qabtaan lasoo fiiriyo roob baa ku da'ahaya bac ma haystaan guri ma haystaan aad bay u rafaadsan yihiin daacuun baa qarka loo saaranya roobkii kor buu kaga da'ahayaa xataa gogol ay ku seexdaan ma haystaan habeenka say u taagan yihiin buwaagu ka baryi khaasatan waxaan fariin aan u dirahayaa culimo owdiinka culimo owdiinka kaalintii ay lahaayeen aad bay oga gaabiyeen culimo owdiinka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah ee la isu ciqaabahayo ee nagu dulgaajaysan ee hooyla-aanta ah in ay masaajidaha ka istaagaan inta karaankooda ee dadkaas ay u qayliyaan oo muslimiinta masaajidaha ay nin walba u yaboohaan nin walba ilaahay dartii dadka inuu wax ugu qabto ayaan aad iyo aad uga codsanaya culimo oodiinka wax hay-ad oo samafala wax u qabatay ma leh cid kaloo wax u qabatay ma leh waxba lama siin hogaamiyaasha xeryaha iyo waxgaradka qaxootiga ayaa sheegaya in xilligan xaalad bini'aadanimo ee ka jirta gudaha xeryaha taas oo u baahan in si deg deg ah looga soo jawaabo waad mahadsantaha cabdisalaan waa magacayga waa cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha guud xerada dhagaxley waxaan ku hadlayaa afka dhammaan qaxootiga dhadhaab cabdisalaan waxaa jira saad ogta dad fara badan waxaa jira oo soomaali kasoo laabtay eegan ama abaara ha ahaato ama xoolii ay hayseen ha kasoo dhammaadaan ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa maanta dad baa soo kusoo qulqulaa xeryaha dhadhaab dadka ilaa saacadan lama diiwaan gelinin ee kaarana lama siinin hay-adaha gargaarkan weli caawin maysiinin marka dadka waad fahmi karta labada kun iyo lix iyo tobanka ilaa hadda waa dhowr ilaa shan sano lix sano waaye marka dadka faraha badan ilaa kontonka kun oo dhaafaya oan sharci haysanin aan diyo aan u diiwaan gashanin ayaa xeryaha dhaab jooga marka dadka aad bay u tabaalaysan yihiin way rafaadsan yihiin cunto ma haystaan biyaha waxay la isticmaalaan dadka qaxootiga walaalahooda ay la isticmaalaan cod dheer aan ku dhahaya dadka aad u tabaalaysan waa in la caawiya ugu dambayntiina gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa dowladda kenya ka codsaday in qaxootigan loo ogolaado in laga diiwaangeliyo xafiiska u n h r si ay u helaan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga kale waxaa jooga nus milyan qaxooti ayaa halkan jooga dhadhaab oo aan laga warqabin dowladna aan ka warqabin kenyana ay isaga gaabsatay saaad og tahay hay-adihii gargaarka bixin jiray inta badan way gaabsadeen wixii ka dambeeyey labada kun iyo lix iyo tobankii markuu trump madaxweyneha u noqdo gargaarkii o dhan waa la jaray marka dadka qaxootiga ah waagaas ilaa hadda aad bay meesha ugu dhiban yihiin meelihii ay ka imaadeen kuma noqon karaan sababto xooli bay kasoo dhamaan qaar colaad bay kasoo carareen number two dowladda kenya waxaan faraya dadkan maadaama ay ku joogaan sharci caalami ah in mataqaana ay u ogolaadaan in ay nolosha as-aasiga ay helaan sida gargaarka biyaha cuntada ay helaan oo kaara la siiyo dadka mar haddii la diiwaangeliy gargaar way helayaan laakiin dadkii waxaa waye caqabada haysata ilaa lixdaas sano ama shantaas sano aan isku sheegay wax kaar oo la furay mara wax la diiwaangelin malaha dadka marka aad bay ugu dhibaataysay meesha dhinaca kale saraakiisha hay-adaha gargaarka ayaan weydiiyey sababta qaxootiga cusub loo caawin waayay waa kan xuseen maxamed yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka emesef oo si weyn u caawisa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab horta dadkan waa la caawin jiray laakiin hadda caawiska ma laha waxaana laga xatay dhaqaal xumaa dhacdi cudurkii koronaya meel kasta ka dhacay waxyaalo badan baa isbedelay waxaa bataa lagu leeyahay qaxootiga adduunka u bataa lagu leeyahay marka waxaa lagu soo gaabsanaya budget lama hayo marka intay budget la haynin populationkana wuu sii kordhahay waa ogtahay tii awgeed marka dadka ayakayaneen fiirnaaba ma laha waa iska soo galaayeen waa wixii caafimaad haddii heli karaan saas waay marka waa un budget oo laga hadlaa iyo dhaqaale oo maaragtay adduun weynaha xirme oo maaragtay hoos u dhacay yaa dhibkii caqabada keenay oo mar qofka sabsaas ku leeyahay waxba looma haya lule runtaa la sheegay hadalka hogaamiyaasha ayaa ku soo aadaya iyadoo rabab xoogan oo kadaaya gobolka iyo cunto la-aan ay isku biirsanayaan kumanaanka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab